dadkii ka barakacay cabsida fatahaada webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne oo gaaray deegaanada xudale iyo ceel jaalle ayaa waxaa haysato xaalad nololxumo oo ay ka mid tahay biyo yari raashiin la-aan iyo hooy la-aan dadkan ayaa ku nool guryo ka samaysan boco iyo geed hoostiisa mana haystaan meel ay ka galaan dhibicda roobka qaar ka mida qoysaskan ayaa raadiyo beerulo uga waramay dhibaatooyinka haysto iyagoo maamulkii hay-adaha samafalka ka codsaday inay gurmad la soo gaaraan bismillaahi raxmaan iraxiim anigoo ah canab oo ka mid ah dadka barakacayaasha oo xudaley ku barakacay waxa waaye niyow meeshaan xaalada ka jirto xaaladana ilaahay ayaan u sheeganaynaa kolley laakiin waxaan leeyahay inta daneeyayaasha ah oo muslimiinta ah waxaan leeyahay meeshaan biyo daca oo roobkii dhigay oo layska dhex maro aa layska cabooyaa biyolaanaa ka jirto xaalku waa adag yahay madeeda kale quntul daruurigu xataa waa dadku waxay ku gataan ma haystaan lacag la-aanaa iska jirto waxa waaye dadku ayagoo awal annagoo awalba xaaladda aynu biyihii hore la yaaban oo guryihii naga dumiyeen aan haddana hadda biyobaxadii ka soo baxnay marka aad aa loo dhibaataysan yahay ilaahayga subxaana watacaala dhibaatada ummadda muslimka ha ka saaro annagana hanaga bixiyo marka xaalku waa kaas aada xaaladu adag tahay sigarma degdega oo cunto iyo biyo nadiifa meesha muhiimka ah iyo boco hadda waa geed oo hoostiisa isaga kay waaban aniga bacdul duleesha isaga kay dadka dhanna waa ila mid aad dhibaato weyn a meeshaas ka jirtee ilaahay intuu wax siiyey ha ka soo gaarto insha allah walaal waxaan ka mid ahayey dadka kasoo barakacay cabsida fatahaada webiga shabeelle waxaan ku suganahay deegaanka ceel jaale caqabadaha ugu waaweyn oo nahays ka mid ah ee hoy la-aan biyo la-aan cunto la-aan hay-ad samafalka waxaan ka codsanaynaa inay si maxaa la yirahda na soo caawiyaan si ay nagu soo caawin karaan baahiyaha ka jirtona way dareemi karaan ayagaba qof kasta oo bini aadamnimada oo way dareemi kartaa dhibaatadana haysato waxaan u baahannahay in nala soo caawiyo nalasoo taageero webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne ayaa saameyn ku yeeshay qoysaska danyarta ee ku nool magaalada beledweyne kuwaas oo aan awoodin inay helaan nolosha aas-aasiga oo ay u baahan yihiin